Fatahaadda degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa gaartay heerkii ugu xumaa waxaana lagu soo waramayaa in degmada ay ka barakaceen in ka badan laba boqol oo qoys kuwaasi oo deganaa xaafadaha hareeraha webiga u dhowaa Axmed Abuukar Cali oo loo yaqaano Malable Awdheegle ayaa sheegay fatahaadda webiga Shabeelle inuu geystay dhibaato weyn oo dhanka bini'aadanimada waxaana daadad xooggan ay galeen buu yidhi qaar ka mid ah guryihii ay deganaayeen dadka shacabka xaafadaha sida gaarka ma aragtaayo ee ugu dhow dhow webiga jiinkiisa sidaan ognahayba ma aragtaayo webiga shabeelle degmada afgooye dhowr xaafadood ayuu ka maraa dhowr meel ayuu ka maraa oo kusoo laablaabtaa dhowrkaas meel oo ka maro kusoo laablaabto ayuu saameyn weyn aad iyo aad ma aragtaa ugu geystay shacabkii markaas masaakiinta ahaa ee ku dhow dhowaa xaafadaha markaas webiga uu maro labadiisa gadab amaba labadiisa dhinac aan dhaho ma aragtayo khasaarooyin badan ayuu geystay ma aragta sidaan ognahay dad badan ayaa ka barakacay guryahoodii biyaha ugu galay marka khasaaro aad iyo aad u weyn ayuu u geystay webiga shabeelle degmada ma aragtayo afgooye dhowrka meelood markaas ee fatahaadaha uu ka sameeyey webiga ma aragtayo sidoo kale shacabkii markaas fatahaada saameeyey webiga shabeelle ayaa guryahoodii iskaga baxay oo maaragta maanta banaanka ka jooga sababo biyo usoo galay dartood guryihii saameynta fatahaadda degmada afgooye ka jirta ayaa sababtay inay ka hadlaan in ka badan labaatan mudane oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan cali sheekh cabdulaahi oo loo yaqaano cali afgooye oo ka mid ah xildhibaanada degmada afgooye laga soo doortay ayaa sheegay xaaladda fatahaadda ka jirta degmada afgooye inay tahay mid wax ka qabasho u baahan ilaa laba boqol qoys ayaan maanaa guryaal hadda u diyaarinay oo maaragtay oo maaragtay iyo in ka badan oo guryaashooda ka guureen guryaasha qaarkooda waxaan haynaa video hataa dadyaar u tahay aan sotiri karno oo guryaashooda uu ka dhashay malaay iyo waxyaalaha dadka cuna oo maaragtay oo ka dhasha biyaha markay meesha ku daahaan guryaal badan ayaa iyo dad badan ayaa barakacay oo maaragtay ilaa hataa xeer waxay gaartay in la waayo caradii lagu xeri lahay oo biyaha meeshay kasoo baxayaan in magaalada banaankeeda hadda dadkii ayaga garabkooda ay kasoo qaadaan ilaa haddana wax kulmid mayle xildhibaan cali afgooye sidoo kale wuxuu sheegay fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey degmada afgooye inuu baabi'iyey dhul beereed baaxad leh oo ku yaalay dalagyo kala duwan lama qiyaasi karo dhul beereed lama sheegi karaba dhul beereed intaasoo kilomitir ah ayaa biyihii qaadeen oo biyihii dhex fadhiyaan oo dadkii oo beeraleydii naftirkooda mana oo beertii tacban jiray ama qudaartii ama xoolihii ugu soo bixi jiray inaa biyihii fadhiisteen maba la geli karaba taas dhul beereedka oo afgoy biyaha ay aafeeyeen wax la qiyaasi kara maaha ilaa hadda ilaa shalay waxaan u fadhinaa shirkii oo maaragtay arrimihii lacagtii lagu aruurin lahay xildhibaanada koonfur galbeedna kheyr allah siiyo ilaa hadda maaragtay waxyaalo badan guddigeena ay soo gaarsiiyeen muddooyinkii ugu dambeeyey khasaaraha fatahaadda webiga uu ka samaynayay degmada afgooye ayaa sii kordhaysay iyadoo aysan jirin ilaa iyo hadda gurmad rasmi oo ay heleen dadka fatahaadda degmada afgooye ay saamaysay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo